kuwa alaaba aqbala in laga aragti duwanaan karo keliya ma helaan mudnaan waxaa sidoo kale u abuurma fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dahsoon haddii aad og tahay inaad leedahay kartida dhegaysiga awoodda gorfaynta iyo isdhaafsiga aragtida ku soo biir wadahadalka kana mid noqo saaxiibada ku xidhan barnaamijka kaswadaag oo ah toddobaadle lagu falanqeeyo mawduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeenna quseeya kala soco radiyo himilo toddobaad dhammaad kasta abbaar shanta galabnimo doodiyo allay leh dabuurtaadi leedahay waa hadal daawayno aniga bay deeqay
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga uu dambayne ka habsanay dunidu inaga uu dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
nabad dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle goorahanoo kale ka baxa raadiyaha himilo waxaan ugu talagalnay inuu kaalin ka qaato korrimada wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaan kol walba ugu kurgalnaa mawduucan oo aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysana waa mid aan golaha ku keenno marti inoola gorfaysa hadba ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waxaan ku eegaynaa caqabada nuuceeyaha yay la kulmaan dhalinta ku cusub qorista buugaagta waxaa inala falaqaynaya martida kale ah farxaan abshir oo qoray dhiganaha wax ka bara naafanimada sooda xuseen oo ah qoraaga buugga hagaha dhallinyarada injineer cabdalla cali oo qoray dhiganaha diiwaanka shirarka iyo maryamo maxmed oo ah qoraaga buugga ka mira dhali noloshaada farsamadu waa ibraahim cali tubinta iyo soo saaristuna waa anigoo sacdiya nuur ah ee soo dhowaada saaxiibayaal
muwaadin cadow aan muuqan ayaa yimid karoona keligaa kuguma aan halis hadhayalsan hana aqbalin inuu si fudud kuugu soo tallaabo qaado absaab ku meero sanitaysar inta aad heli karto aad uga foojignow kulammada iyo in aad fadhi kudirirka badiso joog gurigaada iskaa isku karantiil haddii aad isku aragto calaamadaha lagu yaqaan inta aad ka helayso gurmad caafimaad wadajiraan uga hortagno cadowgan aan muuqan ee maalin kasta soo ridanaya dadkeenna
hagaag qorista buug waa mid ka mid ah waxyaabaha dhiirigeliya ruuxa oo u sahla inuu ogaado awoodihiisa ballaariyo habfikirkiisa qoraalkiisa iyo hal abuurkiisa noqdana mid wax soo saar leh oo aan bulshada ku noqon culays dunida qorista buug sidoo kale waa mid ka mid ah waxyaabaha ruuxa uu ku heli karo dakhli waase keliya marka dalka uu ku nool yahay qoraagu leeyahay sharciga dhowrista xuquuqda lahaanshiyaha amaba copyright kaasi oo u ilaalinaya qoraalkiisa iyo bulsho wax akhrisa dalkeennu waa ay ku yaryihiin dadka leh caadooyinka wax akhrin kamana mid aha saxiixayaasha cahdiga caalamiga ah ee dhowrista xuquuqda lahaanshiyaha haddana taasi kama dhigna in dalka aysan ku noolayn dad wax qora waxaa sanad waliba bandhigyada buugaageed ee dalka lagu qabto dhiganayaashooda kusoo bandhiga waayo arag iyo dhallinyaraba shantii sano ee u dambeysay waxaa bahda qaliinleyda si gaar ahna qoraayaasha kusoo biiray dhallinyaro badan oo doonaya in wax uun ay ku kordhiyaan bulshadooda soomaaliyeed jiilka ka dambeeyana uga tagaan dhaxal waxay u badan yihiin dhallinyaro dhowaan ka qalin badelatay jaamacadaha dalka inkastoo ay ku jiraan kuwo weli dhiganaya iyo barayaal jaamacadeed waxay wax ka qoreen mushkilada haysta qayb ka mid ah bulshada sida dhallinyarada iyo naafada iyo mid wada taabanaysa bulshada una baahan in inta la fahmo xalkeeda la doondoono haddaba maxaa ku riixay inay ku biiraan bahda qaliinleyda intii ay wadeen qorista buugaagtooda ma jiraan caqabado ay la kulmeen haddii ay la kulmeen kuwee ugu waaweynaa way ka tallaabeen ugu dambeyntii maxay ka barteen fariintooda ku aadan dhallinyarada doonaysa in jidkaasi ay qaadaan maxay tahay weydiimahaas iyo kuwo kale ayaan hordhigi doonaa martida barnaamijka ee kale ah farxaan abshir oo qoray dhiganaha wax ka bara naafanimada sooda xuseen oo ah qoraaga buugga hagaha dhallinyarada injineer cabdalla cali oo qoray dhiganaha diiwaanka shirarka iyo maryan maxamed oo ah qoraaga buugga ka mira dhali noloshaada waxay ka mid yihiin dhammaantood dhalinta bahda qoraalka kusoo biiray laba sano uun ka hor soo dhaweyn kadib waxaan weydiiyey maxaa idinku dhaliyay in aad buuq qortaan farxaan abshir ayaa warcelinta ku hormaraya Een, waa mahadsantaha walaashay Een, aad iyo aad aan u dhowahay barnaamijta Een, su-aasha ay weydiisaan taagi jawaabo waxay tahay ugu horeyn een, bahda qoraalka waxaan ugu soo biirnay maadaama aan aragnay ca- caqabado jira odeed aan wax badan la qorin aragnay inaan wax badan taqanno muhiimaddu waxay tahay haddaa wax qortid inaad wax badan faa'iidaysid marka qof waxa akhriyey aa wax qoro marka adu naqsatay ahan waxaan waxa u bilaabay inaan qoro horta naqsatay inaan tababar tababar siiyo kadibna waxa ii dhex tuuxay aan bulshada soomaaliya usoo bandhiyo saas ay igu dhalisay waa mahadsan tahay sooda ayaan markaan aadayaa sooda maxaa kugu dhaliyay inaad inta qalin qaadato buuq qorto
waa mahadsantahay abaawe oo dhowahay marka hore Een, sababaha igu dhaliyay laba shay ay ahaayeen in anigu markayga hore aan jeclaaba akhriska deetana aan u badashay inaan wax qoraan noqdo mideeda kale waxa igu dhaliya waxay ahayd in aanan arkin mowduuca ani wax aan ka qoray qof ka qortay baahiyadeennana ay jirto maadaama wax annaga oo dhan lagu saabsan ay ahaayeen waxaa wax ka qoray
labadaas sababood ayaa kugu xambaartay waa mahadsan tahay injineer cabdalla ayaan aadayaa buug ayaa qortay maxaa kugu dhaliyay inaad bahda qoraalka kusoo biir Een, walaal een, arrimo badan ayaan igu dhaliyey Een, ee, ugu horeedo een, caqabad aniga si gaara ii qabsatay sababtan waxay tahay waxaa ka shaqeeyaa badanaa gud- een, activity-da ardada Een, muddo ilaa iyo dhowr iyo toban sana ka shaqeynaya marka waxaa arkay shir walba la galo in xoogihii iyo wixii ay lumaan ajandihii uu baaho waqtiga ugu talagalno oo ka baxno Een, intii ka soo qayb gashay intii maqneed intii cudurdaar ku maqneed inay meesha ku caddeen marka een, waxyaabihii la isku raacana qofkii lagu ogaa oo maalin maalin ka dambeysa ama waqti kadib uu leeyahay aniga laguma ogeyn hebel baa lagu ogaa marka waxaa ii soo baxday caqabadaas dadkayga iyo dalkayga inay haysato Een, marka aniga markii waad iska arkay marka xigtana aad u arkay dalkayga in u baahan yihiin dadkayga in loo xaliyo caqabadaas muddo waxay u qaadatay ilaa iyo afar sano ah u dhowaad Een, almuhiim waqti waqti sidaa u waday oo talo u qaadanayay inkastoo dadka talada ay ka qaadanayay kala duwan yihiin dadka ay adag ka shaqeeyo ardada een, gudiyadooda een, maamulka ardada een, een, iyo dhammaan bulshooyinka kale organisationada ka jiro badanaa waxaa caqabada ugu weyn oo iga qabsatan waxay tahay qof walba wuxuu isku dayayaa in baahihiisa gaarka uu kugu daro qofkii kale fikirka ka soo qaadaya buugii aa ku dartay inuu kaa bedelo marka alxamdulilah muddadaas dheer ay u qaadatay laakiin mar ka dambe waxaa sameeyey wax ay intooda ka midaysan yihiin oo dhammaantood aan anfacayo waxaa far- farxad gaar iyo inaan kusoo bandhigay maanta maanta eh, bandhigga buwaagta banaadir mahadsantiin
sidoo kale waa mahadsan tahay markan maryamo ayaan eh, dhankeeda aadaya maryanay maxaa kugu dhaliyay inaad eh, qalin inta qaadato bahda eh, qoraalka kusoo biirto
waa mahadsantaa baay horta Eh, ani waxaa igu dhaliyey kooda hore broblem anigi hayste marka ah, aniga jaamacadda ka baxay waxaa aaminsanaa eh, inaa guuleysanayo marka dhibaato waxay iga qabsatay waddadii aa guusha u mari lahaa waddadii guusha aa u mari lahaa bulsho haddaanahay waxaa ah, bulshadeena inoo dhigtay guusha inaa ah, xeerar u raacno inaa guuleysatid waa inaa for example aa wax baratid waa inaa heer gaartid waa inaa aa maxay mujtamac magac kala haatid waa inaa nin guursatid waa inaa ilmo leedahay waa inaa guryo waaweyn leedahay lacag badan leedahay intaasaa u aragnaa guul marka waxay dhibaato iga qabsata markaa xeerarka buuxin waaye inaa dhibaato badan maro dhibaatadiyaa marka waxay igu qasabtay inaa wax badan aqriyo aa guushii aa ogaado inay gudaheyga taha aa wax ka soo saarto xeer kasta inaa buuxiyo muhiim maahan laakiin waxaa muhiim ah inaa gudaheyga guulaysto markaa taas ku guulaysta kadib aa waxaa arka marka dhallinyaradii inay marayaan caqabadii ani aa shalay soo maraya ee ayakana ku dhib qabaan waxay guushii aami- ay ka aamineen bulshadii marka waxaa waa taasaa waxaa waxaa isdhaa marka waxaa u baahan tahay inaa arrintaa naftaada ka weynaysid aa dhallinyaradan aa caawisid saasaa marka u qoro buugga kamira dhal noloshaada
sababahaasaa idinku dhaliyay inaad eh, buug qortaan marka buuggiinnii ugu horreeyey ee aa qortaan iyo xilligii uu soo baxay farxaan Een, walaashay aad aa mahadsan tahay aniga buurtay ugu horeeyey waxaan bilaabay labada kun iyo toban iyo toddobada Een, sanadkan labada kun iyo labaatan iyo soo baxay Een, intaas waxaan ku waday een, raadin iyo tilotab sababtoo ah buurta aan qoray ma ahan buud oo hore loo qoray ama meelo hore loo qoray waa bood ama saxda ee dad diyaariyey cilmi baarisna tu sameeyey intaas waxaa isu soo aroorinaya xogta boodda haddaba boodda wax yaraan tasheedan wuxuu ku saabsan yahay arrimaha dadda naafada ah waxta bara naafanimada sababtoo ah booddaas horena looma qorin cid isweydiisana haba yaraade ma lahayn sidaas darteed waxaa igu qasabtay inaan saddex sano aa raajo xigtiisa dabaacdina aan soo daawac maalinba wax yarsaa ugu daraayey alxamdulilah waa isoo dhammaaday haddeen marka muhiimadiisuna waxa waaye wuxuu yani u hiilinayaa ama hiil iyo ho u yahayba dadda naafada ah oo la iloowey oo bulshada qayb ka mid ah ah marka saas waay walaasheen maxaa ku dooratay ciwaanka buuggaas inaad qaado
walaashay horta waxaa igu dhalaysay aniga horta anigoo jaamacad dhiganayo labada kun iyo lix iyo tobantii aan jaamacaddii ka qalin jebiyey anigoo jaamacad dhiganaya waxaan arkay dabar naafo ah oo ka mid ah ishay meel fadhiiso gabadhii aan ku leexday waxaan weydiiyey inay wax barato waxay sheegtay inaysan wax u barin sababtoo ah ee wax u barin weysana ay tahay inay cabsida qabto inay bulshada soo hor istaagto ama bulshada soo dhex tasho sidaas ayaan waxaan go'aansaday markii arkay inaysan yani dadda baahiyaha daarta qaba ama naafada markii arkay inay ku yar yihiin meelaha waxbarashada iyo meelaha shaqada iyo meelaha bulshada isugu imaata inay ku yar yihiin markaasaa waxaan go'aansaday inaan soo bixiyo dadaas waxaa gudahooda ku jiro ay rabaan inay u soo bandhiyaan bulshada inteeda dal anigu u faa'iidaysanayo aqoontuu ilaahay ii siiyey sababtoo ah yacni xidmad muhiim waxaa waaye yani inuu ilaahay waafajiyo inaa wax baratid marka maadaama anigu ilaahay u waafajiyo inaan wax barto inaan dad dalo walaalay ah aan soo bandhiyo aan soo muujiyo inay yihiin dad wax qabsa dalo waxna awoodo taas ay igu dhalaysa
sooday buugga ayuu ugu horreeyey xilliguu soo baxay muddadii ay kuu qaadatay inaad qorto iyo sababta aad ciwaankaas ma ku doorato waa mahadsantahay sacdii mar kale buuggay ugu horreeyay horta wuxuu soo bilaawday akhrin iyo qoraalkiisa labada kun toban iyo toddobadii laakiin wuxuu soo baxay labada kun iyo labaatankii ciwaanka buuggeyga waxaa la dhahaa hagaha dhallinyarada maadaama dad dhallinyara aan ahayn haddana nagula dhaliiro inaan doorkeena aanan ka soo bixin waxyaabo badan ay naga maqan yihiin waxaa jeclaystay bal baahiyada annaga aa qabno iyo duruufaha aan la tacaalayno iyo dadka markay nagu dhahayaan madaxoo kale markay noo khudbeynaysa ubaxi mustaqbalkaa tihiin in bal annaga doorkeena aan ogaano haddaan nahay dhallinyaro sidoo kalena aan ku dhaleeceeyo dadkana dhaho ubaxa mustaqbalkaa tihiin laakiin ubaxa maanta annaga aan nahay taladana in noola dhiibo mararka qaar ay habboon tahay maadaama dadka dhallinyarada baahiyadooda ayaga ay kaaga xog ogaalsan yihiin maadaama qof maanta siddeetan jir hadduu yimaado uu ku yidhaahdo wax arrimo dhallinyara wax ka sheegaya dabcan uma malaynayo saa aniga baahiyada aan qabo aan u sheegan karo inuu asaga ii sheegi karo waa laga yaabaa qarniyo isdhaafay inaa aniga asaga aa ku kala nooleen wixii markaa inuu igu sifeeyana mabi hadda way dhici kartay marka anoo taa ka duulaayo aa ciwaankaas aa u doortay maadaama dadka dhallinyaradoo dhan xog buuggaasa aysan wax ka qorin aa jeclaystay intii karaankayga ah aniga bal dhallinyarada aan u bilaabo si ayagana ay usii dhammaystiraan
maryanay buuggaaga ee kugu horreeyey goormo ayuu soo baxay imise sana ayay kuu qaadatay inaad buugga soo saarto maxaana kugu dhaliyay in ciwaankaas aad si gaara u dooran waa mahadsantahay waayo buuggaygu wuxuu soo baxay sanadkan labada kun labaatan iyo kooda isla bishaan uu soo baxay hadda bandhigan buwaagta banaadir a ugu horeyso xaflad xitaa muu dhigin marka waa hadduu cusub yahay wuxuu igu qaatay buuggan inaa qoro ka miro dhali noloshaada ugu dhowaan saddex sano waxay bilaamatay markii uu maxay jaamacadda iyo dhankaas aa ka baxay aa bannaan ku soo baxay aa soo bilaabo baaritaankiisa iyo laakiin qoraalka actualka oo baaritaanka markii laga bixiyo waxay igu qaadatay sanad ilaa adi laba sano wax yar dhiman marka waxaa igu dheriyey inaa u bixiyo buuggan kamir dhali ah ciwaankaas qaatona waxay ahayd saa horan usoo sheegay yacni qof kasta wuxuu rabaa markii uu dhalinyaro yahay mise da- uu ku jiro nolosha inuu hiigsado wax nolosha inuu ka miro dhaliyo uu dhaho aniga waxaanaa ku guulaystay guulaa gaaray waxaanaa hanantay marka buugga waxaa u doorta marka ka miro dhali noloshaada ah maadaama guushi aa wada rabno wadadiina ay naga qaldan tahay in wadadan saxan ee guusha la helaayo gudahaada aa ka helaysid waa maxay ahayd meel kale aa ka raadinayn adoo caafimaadkaada iyo waxaada ku dadaalaysid ay ka miro dhalayso noloshaada ereygaasna gooniyu iisoo jiitay ereyo badanaa buuq u bixiyey marka ereygaas wuxuu ahaa wax oo qof kasta inuu gaaro uu rabo maro dhalin noloshiisa uu arko taasaa ku doorta marka waa mahadsan tahay injineer cabdalla markaan aadayaa inta aa buugga qoraysay bal caqabado waa ay jiri karaan oo howl walba marka la qabanaya caqabado waa imaanayaan marka caqabadihii aad eh, la kulantay hal iyo lababa
caqabadaha aad ay u fara badan yihiin waa qiyaasi kartaa muddo ku dhowaada afar sano in buuggaa lagu diyaariyo caqabadaha ka horimaan karo mar qaarkiis waxaa lagu laga yaabaa in een, dadka aad ku- aad kugu dhow inayn ku dhahaan niyo maxaa waa isku dhawaysaay iska daa Een, waxa ugu muhiimsan waxay tahay caqabada ugu daran oo ay qabsatana waxay tahay een, markii caqabad ay jirto oo xal aa u raadinaysid oo bulshadaadii adiga si gaar ay ku haysato aad ay wax xanuun badan tahay haddana bulshadii dhammaantood markaa tala aa weydiisad mid walba midda kale taladiisa ay lidi ku tahay haddaad tusaale soo qaato een, dad qaar hay-adaa la tashtay een, macallimiin barofesoraa la tashtay macallimiin iskuulaa la tashtay ardayaa la tashtay oo guddiye ah intiiba midka mid kaleba wuxuu ka dhex guwaxay wax ka dhex guwaxay oo xora buuggiisa inay ka muuqdaan oo wuxuu ku leeyahay waxyaabihii aad talahaas aad soo qaad waxbaba kama jiraba sababtaa qof walba wuxuu isticmaalaa ama qayb walba ama guddi walba wuxuu isticmaalaa si gaara ay u shaqeeyaan sidiisa gaarka in loogu qoro rabaa xaqiiqatan buuggaa marka aad soo saaray xataa caqabadda weyn ee qabsatay wuxuu ahaa een, qolo een, memberskooda een, ilaa ay gaarayaan labaatameeyo oo ugu dheeniyo buuggan waxaa waaye qalad waa asiga dhan waa inaad dhowr iyo labaatan qofood aa gaarsiisaa asiga baahidiisa gaarka ayuu ku tusaaliyey laakiin waxaan kulley ugu jawaabay een, daabacaddii koowaad daabacaddii labaad buu leeyahay insha allah idinkan waxaa waa idinku tixgelin doonaa daabacadda labaad caqabadda ugu weyn oo kale waxay tahay aan ka tegay ay qabsatay een, qaabka iskugu aadinaya buugga oo aad ii dhibta xaqiiqatan aadna xanuun igu ahayd habeenkii laga yaabo inaan hurdada ka soo kaco mar qaarkiis adoo u aragta inuu sax yahay markaa dib ugu laabataa aad daawacdaa oo u aragta haddana qalad qof walbana laba qof oo isku raayana xaqiiqatan waa waay laakiin almuhiim markii dambo meel aad la iskugu dhow yahay oo dadka ka dhexayn karto baa ku imaanay xaqiiqatan wax kale ugu muhiimsan oo xanuunka badan ay tahay een, dadkana soomaaliyeed ma aaminsano dhibaato jirto inaa xali kartid ilaa hadda asxaabteeda gaara waxay leeyihiin adiga maa buuggaan diyaariyey dadka qaar waxay leeyihin buugga adigoo soomaali maba diyaarin kartay yaa ka soo xaday dad qaar waxay kugu tilmaamaya inaad tuug tahay iyo wax lamid ah laakiin way xanuun badan tahay waxyaabaa juudi inta silig aa gelisid markuu dhaa waa soo xaday ama meel baa kasoo koobiyeday xanuunka ay leeda waa garan kartaa laakiin markii aa og tahay inay guushaada tahay wax adiga aa keentay een, waxaa lagaa malaysan inay tahay farxad gaara ay tahay emotion waxaa dareemaya xaqiiqatan farxad gaara inaa dareemaya maanta sooday buuggii waad eh, qortay oo muddo intaa la egaa inoo sheegtay inay kuu qaadatay Mm, muddadaas bal haddii ay jireen caqabado dabcan howl marka la qabanayo caqabado ay yeelanayaan marka haddii ay jireen caqabado aada la kulantay horta wax kastoo la sameynayo caqabad bay leeyihiin laakiin caqabadihiaa kala duwan marxaladaheeda ani saddex caqabadaa buuggaas iga qabsatay walow aan isdhiibinoo markii dambe saan ugu mitidaya aan guusha inaan ka gaaro u malaynayo caqabada koowaad waxay ahayd dadkii kuugu dhaliilayo da ahaan iyo xogta adi aad raadinaysa iyo waxaa rabta inaad qorto oo qof walba markaa la tashato aa isdhahdo qofkan xogaa ka heli kartaa ila talin uu kuugu dhaliilaayo uusan ku dhehaynin waxaani waxaana saan ah at least xitaa qofka moralka loo dhisaayo kuma ay ku moral jebinayaan dadka midda labaad waxaa waxay ahayd anoo markaas ma haysanin labtoob fasiixa oo aan wax aan ku qorto laakiin mid oo xoogo ii yara shaqaynaya wax ku qoran jiray waxaa dhacday haddaanan wax seef la dhihinna wuu ka baxayaa ama korontada ayse ay ku dantay xitaa anoo xogta intaas soo qoraayay muddo badan aan wixii waday waa waxay dhacday waa waxaa dhacday anoo saa u qoray in korontada igu tagto afartii jabtara soo qorana ay ka kacay noqoto waa isku qabqabtay meeshaa iska dhigay muddo bila ka maqnaa waxaa dhaa wax ma qori kari inta tabarteydaa dadka markaa meelaha tago waxa ani aa markaas aa baarbaar waa u sheegaya xanuuna igu noqotay walow dhiirigelin badan aan hooyada ka helay oo in shalay ani qofkii bilaabo aan ahay meeshaasna gaarsii maantane xogta haddaa kusii laabta ay kasii fiican tahay bil kadib waxaa dhacday in- in haddana aan ku noqdo markii buuggii aan dhameeyey oo xogtii dhan wixii aa waxeeyey waa kombyuutarka iga halaabay falaashkii uga jirana ee igaaga dhuntay oo jidka igaaga dhumay oo xogtii dhan markaa soo uruuriyey oo buuggiina aa kaamilo keliya inaad daawaca iyo tafatirka uu ii dhiman yahay waa fikiray waxaa isdhahay kan kheer mau ku ahanoo toogtii horena saasuu kaaga dhumay haddana buugii kombleetna aan laabtoob ka ogeyn falaashka kugu jiran uu kaaga maqan yahay iska dhaaf iska sabab waa iska dhaafay alxamdulilah buugga yacni beejajkiisa hore qofka tixraaciisa gmailkiisa iyo wixiisa aa ku qoran at least adi markii dambe buuggii qofaa falaashka ii helay wuu isiiyey maalinkaas farxaddaa dareema adduunyinta ii dhimantay xitaa inaa heli doono u malaynayo caqabadihii iigu dhibka badnaa aan soo maray in buugii jabtaro badan mar aan lumiyo mar asagoo dhan oo yacni aan waayoba oo haddana inta ka niyad jabaa iska dhaaf dib haddana aan u helo in dadkii ay imoral jebiyaan alxamdulilah kadib n agoosto buugii iigu soo baxay labada kun iyo labaatan caqabadihii iigu darnaa aa ka maran taase farxaan adiga ee buuggaaga ciwaan aanan inta badan dadka aysan wax ka qorin ayaad qortay marka caqabadihii ee kuugu darnaa aad soo martay marka kuwa dadka aad la wadaagto ee laga reebo maadaama ciwaankaaga uu gaar ahaa nolosha waa mahadsan daawalta aniga caqabado aada u fara badan oo dhib badan ay soo maray caqabadii ugu horreysay oo ugu dhibta badan haddaan sheego waxa dhame ah cimaantaa qoraayo dad wax laga qoraayo oo aada u heshood badan dadtaasoo aan rabin inay xod tusiyaan inta badan horta waxaa igu dhib badneyd ay igu darneyd oo saddex sana la jiitamayay isaa xod tuweyn lahaa maalinba wax yar maalinba wax yar maalinba wax yar intaa qof la fadhiisa inaan la hadlo oo weliba haddaa waxa igu sii dhib badnaay dhinaca dumarta sababtoo ah dabadhan naafada ah inta badan tuuma sheedayso xodteeda oo dhammaystiran martaasaa xodtaas tuweyla aygu dhib badneyd tuna labaad oo iy soo xitan waxay ahayd waxay ahayd dhanka dhaqaalaha sababtoo ah martaa xod raadinaysin wax badan raadin waxa muhiim ah calalisi inaa warqado intaa daawacdid xataa u qeybaysid ama aad qoftaa xodta rabtay xataa inaan meel intaa la fadhiisatid munaasab ah yani awareysatid muhiim waayo marka dhinacii dhaqaalaha iyo dhinaca combyutarta xataa wax lagu qoraayo laabtoobta inta badan aniga laabtoobta haystay marna uu sahlaawaye marba si usaa marka caqabadahaas inta badan way qabsanay laakiin caqabadii igu weyneed igu dhibta badan waxaa xodtaasaan tuhin lahaa waayo raadiyaha himilo f m boqol laba dhibic shan megahartis ayaad naga maqlaysaan kaswadaag ayaanu ku guda jirnaa oo aan kaga hadlayno caqabadaha ay la kulmaan dhalinta ku cusub qorista buugaagta waxaa ila jooga martina ku ah barnaamijka farxaan abshir oo qoray dhiganaha wax ka baro naafinimada sooda xuseen oo ah qoraaga buugga hagaha dhalinyarada injineer cabdalla cali oo qoray dhiganaha diiwaanka shirarka iyo maryan maxamed oo ah qoraaga buugga kamira dhali noloshaada waxay intaba ka mid yihiin dhalinta bahda qoraalka kusoo biiray laba sano uun ka hor waan isku soo laaban doonaa balse waa tahay isku soo noqod wanaagsan aan dib ugu laabano barnaamijka maryan bal muddada aad buug qoraysay caqabadihii aad la kulantay haliilow ayo maadsantahay ani waxaa waaye caqabado badan way jireen laakiin kuwa ugu muhiimsan ilaa saddex camal waaye midda ugu horeyso waxay ahayd caqabada la kulmay ee af soomaaliga ya buugga markaa qoray aad diyaariyey waxaa ka sameynayay af soomaaliga ka saxaaya marka waxaa iga saxaayeen qolada fanka iyo suugaanta buuggii dhan waxaa lalahay buuggaa waa fiican yaha laakiin soomaaligaada ya soomaaligana waxaa waaye luuqadeena way tahay laakiin buug wuxuu ah buug dareemsiiyey in afkii aa jijabsaday yaa shaqaladii yaa la iga saxay waxay qaadatay bilooyin in soomaaligii la saxo oo buuggii la hagaajiyo buuggii laga soo saaro ay habeeyaan marka qoladaas wax badan iga caawiyaan soomaaligii buugaag oo dictionary af soomaali xitaa guriga keensado marka waxaa waa caqabad oo dheera ahayd sidoo kale waxaa la kulma caqabad kale ahayd ee xogta aa baarayo buugga markaa qoraayay buugaagta oo soomaalida oo caafimaadka dhiirigelinta ka hadlaayo way yareed badanaa buugaagta soomaalida waxaa buugaag dhiirigelin badanaa kuwa caafimaadku inkastay yaryihin laakiin kuwo oo cilmigii maskaxda iyo caafimaadka isku xiraayo oo aad u yar marka waxay noqotay buugaag bannaanka inaa raadiyo oo bannaanka faransiyo badanna buug way ku jiraan ayakii xog aa kasoo qaata ah xogagta saas ku keena mid ugu dambeysana waxay ahayd oo caqabad ahayd waqtiga waxaa isku wada buuggii jaamacaddii macalinka a ka ahay wixii dhan isbitaal marka marka wax badan waxaa ku dhiirada buug inaa iska dhaafa iska joojiyo mar kastaa joojiyo waxaa haddana waxay dhahay waxaan waa loo baahan yahay buuggan wad haddana dib haddana mashquul waa ka mashquulaa waqtigii buu yaryahay haddana waxaa laa wad marka caqabad waxaa igu ahayd waqtiga marka intaasoo caqabadaa wajahanaysa
injineer cabdalla xogta ee haddii helitaankeeda caqabada kala kulantay iyo dadka xataa kuu tafaftiray buugga
xog in la helaa wax sahlan maaha aad bay u adag tahay qof walbana si xaqiiqo ah inuu kugu xog baxaa aad bay u culus tahay Een, waxa cilada weyn i qabsaday oo ilaa waqtigaas aad u fog isoo gaarsiiy waxaa waa xogta waaye Een, xogtan waxay ku salaysan tahay baahiyaha gaarka qofka u qabo Een, sida handaad hore ugu sheegay een, buug waxaa ugu talagalay in buug dadkan u dhexeeya uu noqdo Een, maadaama uu noqonayo waxaa loo baahan yahay qof walbo baahida uu qabo common waxyaaba oo ka dhexeeyo inaad ka qaadataa si aa u heshaa waxaa u baahan tahay marka qof walba xog aad u fara badan inaad ka heshaa qofka wuxuu wuxuu ku leeyahay niyo badanaa dadka qofka xagtaa xogta aad kaga qaadaysid wax fikra ma kaayo xitaa ma aaminsan baahida in loo qabo laakiin xaqiiqatan haddii uu fiiriyo caqabadda way haysataa wuu u jeedaa laakiin meel qaab uu ku xaliyo ma yaqaano marka waxay noqotay xogtii inaan maalinba qofka kaqa- qayb ka qaado qayb ka qaado aan raadiyo een, da- qaybo isku mid ah een, guddiyada isku mid ah iskuullada dhowr iskuul aad tago een, guddiyada ardada kala duwan si sambala ah kala kulmo ardada aniyo maxaa ka hadashaan maxaa u baahantihiin intaas intaas een, organisationadii kale magaalada ka jira inaan qayb qayb ugula kulmo aniyo idinka maxaa u baahantihiin dhammaan markii aan intaas xooga soo helane ee ii noqotay een, xog buuxdo aan kusoo bandhigay laakiin waxay noqotay xogta mar walba inaan ku sameeyo updating mar walba si joogta ah u bedelo sababta waxaa laga yaabaa inaan qaybtan qayb lami- eh, la mid ah anoo dhowr xaba la soo kulmo waxaa laga yaabaa inaan qayb ka mid ah oo aad uga een, aqoon badan ugu yaraan xataa qaab buugnooda ay isticmaalaan xoogaa ka qurux badan iyaga oo efor isticmaalaan qaab ka habaysan u qortaan inaad aragtaa oo mar walba updating aad ku sameysaa Een, marka xogta aad ay ugu culisad marka intaa Een, haddii aa uguba su-aasha kale oo dhanka tafatirka ah Een, tafatirka waxaa ii tafatiray een, xaqiiqatan ereyada la isticmaala badanaa waa iska ereya common way sababtoo ah buugga wuxuu ka kooban yahay jadwalis Een, waxaa soo laa- laabanayo ereyo isku mid ah Een, shir walba wuxuu ka kooban yahay laba beej labadaas beejaa mostly soo laalaabanayo Een, waxaa iga caawiyey een, naadiga akhriska waxaa kaloo iga caawiyey een, bandhiga buwaagta banaadir een, akadeemiyadii ugu xireen marka caawinaadaas badan macalimiin kaloo barfesora ah een, oo soomaaliya aada u yaqaano een, ii fiiriyeen ereyada inkastoo ereyada ku qoranba aad ay u kooban yihiin oo badanaa buuga u badan yahay jadwalis marka alxamdulilah waxaa waaye ereyada xataa boqolkiiba boqol aa isticmaal waa ereya soomaali ah waaye Een, sida talada laygu sii waa ereyada ugu muhiimsanaay ama ugu mudnaay aa u isticmaalo Een, waxyaaba buug marka aqoonta khalaad way ka imaanaan laakiin alxamdulilah waxaa mm, mararka qaar dhacda dhallinyaraa aa la wadayahay dhallinyarada inta badan waxaa la yidhaahdaa iskoolaadkii laga soo baxay ama carabi ayuu ahaa ama ingiriis uu ahaayo iskoolaad soomaali ah ma lasoo wada dhiganin marka maadada soomaaliga oo la qaato laga reebo Eh, taas waxay dhalisaa in dadka buwaagta qoraaya xitaa mararka qaar ay ereyadii waayaan magaca ay buugga u qaadan lahaayeen mararka qaar uu helitaankooda ku adkaado Eh, maryan caqabadihii soomaaliya ay kala kulantay waa ay inoo sheegtay marka haddii aan sawdo iyo eh, kusoo laabto farxaan erey bixinada aad adeegsanayseen ugu yaraan uun caqabado ma kala kulanteen helitaankooda farxaan Een, aad baa umahadsantaa walaashay haa waa sax way way dhici jirtaa adigoo qoraysiin inaad erey aqoonmayso waa sabab aniga dhowr mar intaa qoray aan rabo inaan soo daawacaa ligu celiyo Ee, yacni nin waxaa ii tafatiraayay oo oon saaxiibaan anay oo brofesor ah nintaas dhowr mar igu celiyey laba jeerba wuu igu celiyey labadaa jeerba wuxuu igu celiyey ereyadii oo aan qalday iyo habtay isu saarmayaan isheed yacni marka bare bare draft oo dhammaado bare drafta dale qaabtaa u bilaabi lahayd ama si isu saarmi lahayn caqabada dee marka dhibaato m- waa in laba jeer waa lagu celiyey laakiin dib dambe wa insha allah waa tasaxay oo markii dambe waa lii ansixiyey sidaasaan kusoo dhaawacay buurtay marka sawda dhanka af soomaaliga caqabado ma kala kulantay
aad iyo aad caqabado badanaa la kulmay sababtoo ah yacni annaga soomaali barax la waa lagu hadlaayo maanta haddii la dhaho qof inta meel istaago haddii madaxda laga bilaabo xitaa uma malaynaya shan daqiiqo qof soomaaliya inuu ku hadli karo maxaa dhacday ee, dadka isku mid maaha qofna buugga markuu gudbiyo hal mar loo saxa qofna ciwaanada mawduuca markuu dhammaadoo kalaa laga saxaa waxaa dhacday in laba jabtar intaa qoray aa qof u dhiibo yacni tafatir aa dhaho wixii ugu horreeya loogu qabsado mawduucooba ahaabo mawduuc cariwaaya la dhaha intee u wadaa marka dhibay igu naqatay waa yaabay in dad dadki dad waaweyn dadka baadiyaha kusoo karoo kaleetood xitaa lahjadaha way kala adag tahay lahjada qaaraa markaa qortaa waxaa lagu dhahayaa tan intee ka keentay inaad turjumid u raadisid waa haddana aa fasir aa yacni aa mid kale oo xoogo qofka kale fahmi kara asnaa u qorto wixii ugu badnaahoo i qabsaday ka mid ahayd marka waxaa waaye shan bilood lix bilooduu qaataba in buuggaas la saxalay bis waxa aa qortay bikoos annaga soomaali biyuura markaas ma haysanin haddana qof wax qoraayaa taho beri bulshadaasayta buuggaaga uu gali doono marka soomaaliga waxba iska adagyahay marka wax la qoraayo haddana buugaa ka qoraa haddaa dhahdo uguma u sii jirtaba
markan su-aal guudaa idin dhex dhigaya qof walba caqabado gooniyuhuu la kulmay oo uu sheegay qaarkood kala adkaa caqabadahaas maxaad ka barateen aan maryan markoo ku bilaabo walaahi ani ahaan caqabadaha horto saddexda caqabadaa sheegay tan soomaaliga oo inkasta igu daran waxaa ka bartay in aa ku laabto luuqadayda hooyo iyada aa wax badan ka barto waxaa isku maleyn jiray waxaas dhihi jiray luuqad wax badanaa ka sii waxaa ii soo baxday inaa wax badan ka sii waxay ii saamaxday inaa wax aa ka barto midda kale caqabada kale aa ka barto wax waxay ahayd waqtiga waqtiga waxaa ogaada waxa noogu muhiimsan jabtar ka mida buuggana waa ku qoray mudnaan waxay kuu muhiimsan mudnaanaa siinay waxaa ogaaday in shayga markuu qaali kugu yahay arabtid waqti aa loo weyneyn marka mudnaan lay eetaa nolosheena waxaa mudnaan kala siinayna ay muhiimsan tahay inaan kala bixino kulamaa sidoo kale waxaa barta waxaan waqti gelisa iska soo saartid kulamaa guul ay kuu tahay intaa dib u dhiganay kaanintaasa ka barta
buuggan aa qortay caqabadihii kaala kulmay injineer cabdalla maxaa maanta ka baratay
bismillaah waxyaaha ugu muhiimsan aan ka barto waxay tahay baahi guud oo laakiin kala duwan si loo xaliyo si dadka loo qanciyo si dhabar adeeg loo sameeyo caqabadahaas inta ugu muhiimsan aan ka bartay intaa waaye xaqiiqatan midda ugu muhiimsan ee walaasheyda doctora sida ay sheegtay waxaa waaye af soomaaliga waa duliiti waxaan arkaa hadda wareysigan aan bixinaya xataa ereya badan oo carabi ah ama english inay soo galayaan waxaa keena problemkaas ama xaqiiqadaasna ee tahay haa ma ku hadli karo xaqiiqada jirta waaye aniga gaar ahaan waa dadka magaalada muqdisho ku dhashtay kusoo barbaare intaan kula soo kaada ahay dad kala duwan oo lahjado kala duwan la soo dhaqmay lahjad walbana saameynteeda igu leedahay mar walba waa lai bedelayay xaqiiqatan waa af soomaaliya barax badan aan ku jiro waa dareensanahay af suuq badan wuu ku jiraa marka insha allah waxaan rajeynayaa inaan caqabadaas iska xalin doono
caqabadaha la kulantay farxaanow caqabadihii qaarkood ay kala adkaayeen maxaa ka bartay maanta oo aad caqabadaas ka gudubto
wax weyn aan tabartay wax weyn oo aan caadi ahaan tabartay sababtoo ah waxaan bartay maanta si xogta loo soo aruuri daro iyo qaabta loo mari daro iyo waxyaabaha si si bunta iigu horreeyey waayo qoray laakiin waxaan ka bartay inaan awood u leeyahay inaan budaatala sii qoro oo hadda baa jeclaha inaan bilaabo xataa marka caqabadahaas waxaan qof walba wuxuu yacni tabaranaa aniga barashadii iigu horreysay aan tabartay waxay tahay saa xogtu heli lahaay iyo qofta saan waxa uu helaa intaasaa bartay muhiimadii intaas
markan soodo ayaan aadayaa caqabada ayaad la soo kulantay weliba aaladahan kombyuutarka iyo ha ugu badnaadaan caqabadaha maanta maxaad ka baratay
horta marka koowaad inaa ciil dartii xarun kombyuutarka lagu barta inaa galo bikoos qofka maalin walba ma dhihi kartid waxaana iga waqan ee kan iyo hagaajiya rafaadkeeda leedahay midda xigta waxyaabaha oo yani caqabadaha aan barto waxaa ka mid ahayd in qof dambaba aanan ra'yigiisa aanan ku soconin waxna aanan weydiinin dhega cilmiyeed aa lahaado xogta markaa aruurinaya dhagahaasayt wixii ugu badan yani dadka ee ka cabanayan aa ka maqlay ina ani aa qorto maadaama qof haddaa u tagtaba qofka wax uusan kuugu tarayn walow adi uu kuniyad jebinaayo midda saddexaad oo ah in ani aa raadiyay qaamuuska af soomaaliga iyo dadka iga waaweyn oo yacni magaalooyinka kala duwan markay ka imaadaan aad u xiisay inaa ag fadhiisto oo la sheekaysto buuqna buugna aa u qaato erey qaaroo yani soomaaliya inay ku jirin xitaa aan weligay ku maqlin ina ani aan ka qoro wixii si dadka markaa hortago yani ugu yaraan ay u noqoto wax dadka macquul qofkan qoraa wuu yahay wax uu jeedin karaa marka la dhaho shanta daqiiq ma wada dhammaystiri karnay labii barka xitaa in lagula qaato een, taasa yani waxyaabaha oo xalka marka aa ka- aa ka bartay
ee gebgabadii dad dhalinyaro ah ayaa jira oo maanta isleh ugu yaraan un buug qoraa oo ka mid noqda dhalinyarada bugaagta kusoo bandhigta ee buugaag sanadeedka bandhigyada bugaagta ee sanadkiiba ee la qabto oo magaalooyinka kala duwan ee dalka lagu qabto dhalinyaradaasi fariinta aad u dhaafaysaan ee maxay tahay injineer cabdal
Een, fariinta ugu muhiimsan aan bacda dhalinyarada soomaaliyed u daray waxay tahay een, bulsho aanan wax qorin waa bulshada meesha ugu hooseysa ku jirtaa bulsho aanan wax akhrinin wayba kasii daran tahay Een, bulshada si ay wax u akhrisa waxaa loo baahan yahay meel ay wax ka akhriso iyo meel ay ugu hagaagto inay hesho Een, waxaa aad xumaan igugu noqotay in maktabad aan wax ka akhrisa aanan lahayn waxaan rajaynayaa dhalinyarta soomaaliyeed gabowyada dhammaan bulshada soomaaliyeed in qoraalka loo soo jeesto een qorin la dhigo qalinka la qaato insha allah si aan uga baxno jahliga Een, man lam yazid fi dunya fahuwa zaa'id qofkii dunida aan wax ku soo zaa'idin asigaa zaa'id ku ah fadlan waa dhalinyarta soomaaliyeede een waxaan rajaynayaa inaad wax ku soo zaa'idin doontaan insha allah
ee marin fariintaada ugu dambeysaa ee dadka dhalinyarada ah ee isla oo yaraan un marin camal noqdo qoraalka kusoo biira maxay tahay si gaarana gabdhaha Ee, wallaahi waa kusoo dhaweyn lahaa waxaa dhihi lahaa gabdhaha soomaaliyeed kusoo dhawaada inaa wax qortiin ha ka baqina dhiirigelin maxaa waaye badan waa haystiin gabdho badan wax ma qoraan waxaa taas ah, tusaale noo ah maanta iyo shalay intay socotay in weli la maraayo laba gabdhood oo buug soo bandhigto halka wiilashana maasha allah ay maraayaan wax badan marka taas tusaale ka qaata kusoo biira gabdhaha qoraayaasha ah waa loo baahan yahay kaalin weyn oo bannaan waaye waxaa ku dhiirigelinaa gabar kasta oo dhegaysanayso in kooda hore horta nafteeda ay ka bilowdo wax aqriso ee kusoo biirto buwaagtaan lasoo daabacayo la keenaayo iyo inay wax ka bartaan ee ayaga wax aqriyaan kadib markay naftooda xaliyaan dhibaatada haysto ee ummadooda dhibaatada marayso ay ayagana xaliyaan marka taasaa kula talinaa insha allah
Ee, fariintaad ugu dambeysa farxaan ee aad u dhaafayso dhalinyarada raba in ay bahda qoraalka kusoo biiraan maxay tahay
marka horeysa waxaan dhahay horta dhalinyarada een, muhiim waa inaa wax qortid laakiin waxaa toos muhiimsan inaa wax akhrisid horta wax akhriya wax barta dabacdina wax qoraalta way u fududaana wax dhiba malaan waan tusoo biiri dadaan khaasatan waxaa fariintaara u dudbinayaa dadka dhalinyarada naafada ah waxaan leeyahay wax barta bulshadan soo dhextala een, markaa wax barataan bulshada soo dhexdashaan ayaan la xushmaynayaa in weligaa marti ha noqon yani xaqaadana qofna marti ha u noqon soo dhexdal bulshada waxbaro tabaadina bulshadan ku biir sidaas darteeda waxaan oran lahay dhalinyarada soomaaliya oo dhan oo ay yani aqoon yeesha haddaa aqoon yeelataan lima adeysatalo nin siyaasina ciidan uma noqonaysaan ama daba socda uma noqonaysaan ee waxaa yani aqoontiinaan ku shaqaysanaysaan haddaa aqoon leentahay qori laguma dhiibaayo laakiin haddaa aqoon lahayn wax walbaa qabsanaysaa marka dhalinyarada soomaaliya waxaa leeyahay aqoon barta jaamacadaha kubiira macaahidada kubiira khaasatan dadka naafada ah dhalinyarada naafada ah gabdhaha iyo wiilasha waxaan dhinayo guryaha tasoo baxa aad baa umahadsan tahay
fariintaad ugu dambeyso soodo ee aad la wadaagayso ee dhalinyarada doonaysa inay bahda ee, qoraalka kusoo biiraan si gaarahana gabdhaha
Ee, wixii la sheegi raha horta saaxiibaday horaa sheegeen marka ani keliya waxaa ku darayaa qofka markuu inuu wax qora rabo wax badan aqri kulamaa xog badan aa aqriso waxaa kuu sahlanaanayso waxaa wax ka qoraysidna iyo waxaa jeceshahay horta inaa ogaatid kadib wax aa qortid gabdhahana waxaa dhahayaa booska wiilasha weli ciriiriyaa naga haayo meeshaas inaad marka dambe oo bandhig aa soo qayb galeeno xitaa haddaana kasoo agdhowaan karin at least toban kooley hana dheeraadaan laakiin maxay hayto bandhigyada kuma badnin akhriska meelaha kale saa kaalmaha ugu galno in bandhigyadana aan kula tartana raggaa rajeynaya igu baxaayo dadoobta igu shidan dabka igu baxaayo dadoobta igu shidan anqashada dareenkan dibna haygaruuga
waa hagaag guud ahaan intaa ayaan kusoo afmeyraynaa barnaamijka kaswadaag ee toddobaadkan oo ay marti ku ahaayeen farxaan abshir oo qoray dhiganaha wax ka baro naafanimada sowde xuseen oo ah qoraaga buugga hagaha dhallinyarada injineer cabdalla cali oo qoray dhiganaha diiwaanka shirarka iyo maryan maxamed oo ah qoraaga buugga kamira dhali noloshaada waxaana ku eegaynay caqabadaha ay la kulmaan dhalinta ku cusub qorista buugaagta way ku mahadsan yihiin wakhtigooda ay inala wadaageene intaan dib uu kulmi doono barnaamij midkan la mid ah toddobaadka dambe haddii uu rabbi qadaro nabadgelyo
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga u dambayneen ka habsanay dunidu inaga u dambayneen